barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay saddexiyo tobanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadi jira idinkala socotiin doona cashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada had idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ay maanta marti ku yihiin dhallinyaro buugaag ka qortay dhaqanka soomaalida waxyaabaha uu moogta buuggani ka hadlayo waxa weeyaan agab dhaqameedkii dadkeennu lahaayeen oo uu ka mid ahaa dabaqa uu ka mid ahaa dhiisha xeedhada fandhaalka hangoolka gudinta masafta barkinka koorta kodhaha fidhinka xeedhada arooska koob qoriga wadhaf suun sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
weeraray kooxda daalibaanna ku qaaday gobolka koofureed ee helmand ayaa ku qasbay kumanaan reer afghanistaana inay ka cararaan guryahooda iyadoo saraakiisha gobolkan ay ka digayaan sida hadalka loo dhigay masiibo bini'aadminimo sababa la xiriira iyada oo aan lahayn waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay si looga badbaadiyo barakacayaasha xilliga qabow ee soo socda xilliga qabowgu uu imaanaya qoysaska ku barakacay lashkargaah waxa ay u baahan yihiin gargaar sayid maxamed ramiin oo ah agaasimaha gobolka helmand ee qaxootiga iyo dadka soo laabtay ayaa sidaasi u sheegay v o a haddii dagaalku sii socdo oo aan gargaar lagu bixin wakhtigii loogu talagalay waxaan arki doonaa masiibo bini'aadam oo ka dhacda gobolka kooxda daalibaan ayaa bilowday duulaankeeda tobankii bishii oktoobar si ay ula wareegaan lashkargaah oo ah xarunta gobolka helmand markii ay kooxdu bilowday guulaha dhuleed ee magaalada iyo hareeraheeda ayaa kumanaan kun oo dadka deegaanka ahi waxay u qaxeen meelaha ku haray gacanta dowladda sida laga soo xigtay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistaan ee loo soo gaabiyay u n a m a dagaalada xooggan ayaa afartii maalmood ee ugu horreysay oo keliya waxaa ku barakacay soddon iyo shan kun oo qof sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta masar iyo israa'iil toddoba askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta caalamiga oo ay ku jiraan shan maraykan ah ayaa khamiistii dhintay kadib markii diyaarada helikobtar ciidamadu leeyihiin oo ah nooca loo yaqaano black howg iyadoo ku jirta howlgal caadiya ku burburtay gacanka siina ee dalka masar waxaana diyaaradan lahaa ciidamadan oo jinsiyado kala duwan leh oo ah koox ilaalisa heshiiskii nabadda ee israa'iil iyo masar ee sannadkii kii wararka ayaa sheegaya in labada qof ee kalena ay u dhasheen dalalka faransiiska iyo jeeg ciidamadan isku dhafka ayaa ka gaabsaday inay baahiyaan magacyada xubnaha dhintay siddeed xubnood oo ah howlwadeennadii la socday diyaaradda uu ku jiro qof maraykan ah ayaa sidoo kale si daran u dhaawacmay iyadoo loo qaaday cusbitaal ku yaala israa'iil mas-uuliyiinta israa'iil iyo masar ayaa sheegay in burburku u muuqdo shil islamarkaana aanay jirin wax calaamadoo muujinaya in diyaaradda la weeraray militariga dalka jamhuuriyadda jeeg ayaa iyaguna xusay in burburka diyaaradda balaakowg ay keentay cillad farsamo
laantaaf soomaaliga e v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay duhur jimca oo wanaagsan waxaa haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu marti ah toddobaadkan barnaamijkeenna hibe maxamed khayre oo ah gabadh qoraaya waxna ka qorta dhaqankii hore ee soomaalida dhowaanna soo bandhigtay buug ay ugu magac dartay dhaqansoor oo ka hadlaya dhaqankii iyo hidihii hore ee soomaalida waxaa kaloo barnaamijkeenna inoogu marti ah aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi oo inta badan isna ka faallooda dhinaca dhaqanka hal abuur dhanka suugaantana ah wax kaloo iidna barnaamijka inoogu martiya gabadh oo ka mida gabdhaha dhallinyarada ee dhaqankii iyo hiddihii hore ee soomaalida jecel isla markaasina ka mid a dhallinyarada uu soo jiitay buuggan ay qortay hibe maxamed khayre magaceeda waxaa la yidhaahdaa hoodo khadar maxamed hoodo buuggan waxay uga timid magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ee laanta afka soomaaliga ee v o a magacaygu waa hibe maxamed khayre anigoo ah qoraaga buugga dhaqansoor waan dhowahay magacaygu waa hoodo khadar maxamed anigoo ah dadka uu buuggani soo jiitay kana yimid ee wadanka etoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga aad baan ugu dhowahay aad baan ugu dhownahay waanad ku sharfan tahay toddobaadkan barnaamijkeenna waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa kuna soo qaadan doonaa buugta laga qoro dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida buugani oo soo bandhigaya sida uu qani u yahay hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed qoraagu wuxuu ku soo bandhigayaa buugani hodannimada dhaqanka soomaaliyeed muxuu yahay hibooy hodannimada dhaqanka soomaaliyeed ee buugani ka hadlaya hodannimada dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay dhaqankan waa dhaqan soo jireen ah waa dhaqan abiyo isiran u leenahay waa dhaqan soomaali oo dhan ay wadaagto meel walba oo ay joogaan kanoo isagoo ka hadlaya noloshii hore ee aabbaha iyo hooyada iyo gashaantida doobka iyo wiilka yare barbaarka ah wuxuu faahfaahinayaa inuu ay mid walba madal ay lahaayeen ay kaga maxaadhaday qayb qaataan nolosha oo ay u kala socnayd aabbaha iyo hooyada inay hawsha u kala socnayd iyo wiilka iyo mid walba inu hawl gaaro ku lahaa reerka buuggan aanu ka hadlayno ee ka hadlaya sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida waxyaabaha ku qoran markaad akhriday aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi maxaa ka mid a anoo hadalkayga ku bilaabaya waxaan halkan uga mahad celinaya marka hore qoraaga buugga ee hibe maxamed khayre oo ku dadaashay howl adagna ka soo martay sidii ay u soo saari lahayd buuggan iyo waxyaabo kale oo xirfadeeda ah oo moogtay farshaxanka moogtay hiddaha iyo dhaqanka oo ay samayso ama ay suubiso intaba marka waxa weeye waxyaabo badan bay soo jiitay runtii sida uu qoran yahay buuggan iyo sida uu tafatiran yahay waxa weeye tafatirka marka la yidhaha moogtay dadkeennii hore hadalka waa la tafatiri jiray guddi baa moogtay fadhiisan jirtay kadibna way dhagaysan jirtay hadalka iyagoo moogtay siin jiray marba marxalada uu qofku moogtay ka hadlayo loo moogtay guddoonsiin jiray oo la siin jiray markaa wuxuu u kala soornaa hadalku arar iyo odhaah iyo anfac iyo afmeer hadal wax la yidhaah marka arartu waxa weeyaan waa bilowga oo moogtay waxa weeye qofku wuxuu kusoo araaranayaa moogtay inuu kusoo dhaco mustawihii odhaaheed ee uu moogtay ujeedkiisa moogtay ka lahaa marka ararta waxaa ka mida raaligelin waxaa ka mida moogtay muxuu ahaa waxa loo yaqaano mahadnaq waxaa ka mida moogtay sharafta moogtay guddiga meesha uu timiyo waxaasi odhaahduna waxa weeyaan waa moogtay ballaadhan tahay oo si ballaadhan buu ga hadlayaa qofku moogtay waxyaabihii hadalkiisa ahaa anfac waxa weeyaan waa moogtay gundhiga hadalka gundhigna waa layidhaha anfacna waa layidhaha waa inta nuxurka ku jirta ee hadalkaasi uu leeyahay iyo afmeer hadal oo ah moogtay gebagabada ama moogtay soo xidhka hadalka oo intaba moogta la siin jiray marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha uu moogtay buuggani ka hadlayo waxa weeyaan agab dhaqameedkii dadkeennu lahaayeen oo u ka mid ahaa dabaqa uu ka mid ahaa dhiisha xeedhada fandhaalka hangoolka gudinta masafta barkinka koorta kodhaha fidhinka xeedhada arooska koob qoriga wadhaf suun qori caro rixliga wixii lo odhan jiray qur-aanka lagu akhrisan jiray ama kitaabka la saari jiray masalle doob gorof ubbo mooyi iyo tibtii leeb iyo qaanso wixii lo odhan jiray wadihii moogtay shuurada lagu moogtay laaqi jiray narso herar hararkii kabdihii caws aloolkii bilaawihii idankii gembiskii haantii warankii iyo gaashaan saan kabood oo kabaho moogtay saamaha laga samaysan jiray waxyaabaha la mid ah waxa kaloo moogtay isaguna ka hadlayaa oo moogtay soo jiitay waxyaabihii moogtay guurka hiddaha iyo dhaqankeenna ahaa oo ka mid ahaa geed fadhiisiga waxa loo yaqaano gabadha moogtay la doonayo uu soo raacay inanka ehelkiisa iyagoo isku sii arkaya marka hore madal qofkaasi inuu ku soo galay guriga marti ahaan oo gabadha la yidhaaho markaa moogta gashaantida guriga joogta ayaa lahayd in ay u geyso biyaha iyo shaaha iyo baahida xeedhada moogta wuxuu u baahanyay marka waxa weeyaan gabadha wuu sii arki jiray gashaantida ah kadibna moogta waxa weeye mar kale ayuu moogtay soo kaxaysan jiray ehelkiisa iyo dadkiisa oo loo soo geed fadhiisan jiray waxaa kaloo moogtay madasha laysku arki jiray ka mid a moogtay in ciyaarta moogtay habeenkii la ciyaara ama la tunto laysku soo baxo gabdhaha loo soo saaro wiilasha kadibna moogtay ku arka halkaas marka waxaa kaloo ka mid a moogtay masaafaysi wax la yidhaah masaafaysigu waxa weeyaan wuxuu ku iman jiray xaalado moogtay cakiran markaa oo waxa weeyaan waxaa dhici jirtay in gabadha uu ninku doonayo marka ama inanku doonayo in cid kale usoo fadhiisato markaasoo ay u timaado oo ay soo doonto marka wuxuu samayn jiray inuu la baxsado gabadhii intuu guriga moogtay usoo dhaco uu la baxsado gabadhii la fogaado kadibna maheersado ooy moogtay beenowdo tii reerku moogtay doonayay okay waxaa kaloo moogtay dhabargaraac wax la yidhaahaa jiri jiray waxyaasoo dhan buu ka hadlaya xigsiisan baa ka mida dumaashii baa ka mida heerinkii baa ka mida moogtay gabdhuhu ay sahan tegi jireen bogsiintii baa ka mid oo laysku bogsiin jiray laba reer oo islaayay gabdhaysa siin jiray waxaa ka mida moogtay dunku xidhkii moogtay gabadha yaree dhalatay dun lagu sii xidhanayo isasiintii baa ka mida boob iyo qaadis moogtay dagaal dhex maray baa ka mida waxyaabahaasoo dhan baa ka mid a
si faahfaahsan ayuu uga waramay aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi waxaa kaloo barnaamijkeenna inoogu martay inagoo ku guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan hoodo khadar maxamed hoodo waa gabadh dhallinyara oo ku dhalatay magaalo dhaqanka miyigana wax badan ka aqoon buuggan ka hadlaya sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida ee ay hiba qortay waxyaabaha uu ka anfacay ee dhaqankii hore ee soomaalida aad ka fahamtay
buukan aniga igama anficin qoraal keliya balse waxaan ka bartay xitaa sawiraan aanan hore u arkin faa-iidan aan ka haysta ama imiga khibrad gaara sawiraantan waxyaabaha lagu falayo kuwii beeraha lagu qodeeyey cuntooyinkii la cunayey ama agabkii wax lagu falayey cuntooyinkii waxa lagu cunayey noloshii hore dadkeenu ku noolaayeen buugan gaar ahaan waa buug aniga aada ii soo jiitay kumana soo koobi kara xaggan waxyaabaha aan ka faa-iiday buugan
buugkan mawduucyada uu ka hadlayo waxaa ka mid a dhaqankii hore ee soomaalida dhinaca gashaantimaha tudcaasoo kale aad akhriis aduu in sidan imiga laysku soo doonaa laysku soo dooni jirin oo laysku soo fadhiisan jiray meel madal ah ama layskugu iman jiro gabadha lasoo doonan jiray loo soo sahan tegi jiray laga yaabaa wiilkoon weli ku arkinba amaan wada sheekaysaninba inuu kuu soo madal tago adiga ku jeclaado kadib lagugu yimaada reerkii in lagaa soo doono ibo su-aashaan weydiiyey hoodo buuggan waxyaabahaad ku qortay waxaa ka mid ah heesihii dhaqankii hore ee haweenku marka ay luulayaan caanaha ay isku madadaalin jireen hees hawleed ahayd bal heestaa marka dadkayna dhegaysanaya aynuu sheegayno say iskugu madadaalin jireen haweenkii hore ee soomaaliyeed ee sooyaalka dhaqankooga aad iyo aad bay iskugu maaweynin jireen maxaa la ydhahdaa ayay wax qabadnaba u haydoo dee hawsha ay qabanayaan bay ka caawin jirtay taasoo oy gabadhu markay heesta ay alaab wixii iyadoo qabanaysa bannaanka ula soo baxdo dumarka kale reerkuna inay waxaan kudhku soo baxaan laga yaabo sida kabadoo kale marka la samaynayo gabadha waa laga caawin jiray markay kabad iyadoo dibadda ula soo baxdo tulaysa la arko dumarka reeru markay hawsha reerka ay soo dhammeeyeen ee barqada xoolaha la kala dareeriyo intay imaadaan bay ka caawin jireen markaasay dumarkaasi hees isla heli jireen iyagoo dhiirgelin ka dhiganayo heestii maxaa la ydhahdaa ayay alaabta ku samaynaya waxaa ka mid ahay sida maxaa la dhahdaa heesta kabada lagu waxeeyo awda laga keeyey alalah dheere ilbari lagaga sooriyey harqab waaseedo adu heesa halkaasaa la marin jiray heesta waa loo heesi jiray dhiirgelin goor ay dhameeyeenba hawsha ay hayaan isma ay garan jirin waa la boobsiin jiray naagan daahridaney dacay taalooley ninkeygii dabayl raaciyey naagta talo weydana saasaa loo canaanan jir waa la odhan jiray markaa faa'iido badan bay lahayd aloolkayna waa loo heesi jiray waxaa marka la samaynaya isagana sidaasoo kale ayaa loogu heesi jiray safar badan ayay lahayd laakiin kule inagu qaar ka mida ayaan soo qaadanay cawdu bilow balay baydhay bay ka bilaabmi jirto bisankii baa la qabsan jiray cawdu bilow balay baydhay hooyal baa laodhan jiray bala daranka yaasiinay hooyal cawskanuu sabool diidiyo hooyal baa laodhan jiray waaqan suuqa lagu dhiginay hooyal sodon aan lagugu baayicinay heese badan ayay lahayd oo kala duwan oo loogu heesi jiray oo haweenku markaa ugahayso jireen
iba waxyaabaha aad kaga hadashay waxaa ka mida agabkii kala duwanaa ee soomaalidu ay isticmaali jirtay halkeed ka soo ururisay agabyadan faraha badan oo qaarkood aan wakhtigan la isticmaalin wallaahi howl fara badan ayaan ka soo maray muddada afarta sano ee buuggan waday qoraalkiisa aan qorayay waxa igaga dhib badnaaday agabka raadintoodii waa run agab badanoo dabargo-ay baa jiro oo aan waayey oo ay ka mid tahay baasha abxadda laydhaa abxadda baasha la ydhaahdo oo lagu guran jiray fandhaalada maxaa la dhahday abxad abxadda bahasha la ydhahda waxay ahayd shandad ay dadkii hore samaysan jireen waxay ku guran jireen dharka waxay la mid ahayd shandada maanta oo kale laakiin maanta meelna kama soo helaysid baadiyana kama soo helaysid magaalana kama soo helaysid abxadii oo samaysan oo tii dharka lagu guranay shandadeenna u eeg waxa dhacday inaan gacantayda ku sameeyo waxyaalo fara badan oo buuqa sawirada ku jira oo aan gacantayda ku sameeyey baa jirta maadaama aan ahay anigu qof hidiya dhaqanka soomaaliyeed wax ka tosha oo maxaa dhahay farsamada gacanta taqaana oo dhiilaha iyo xeedhaha iyo waxaan samaysa wixii anigu aan ku waayey maxaa dhahdaye ama balays ama gogolka ama damiiriyaha ama aragtiyaha ahaanbahan ku waayey iyo baadiyaasha markaan tagay xataa ka soo waayey wax badan waxay noqotay inaan gacantayda ku sameeyo abxadaasoo kale shandada ahayd gacantaydaan ku sameeyey gembiska bahalka la ydhaahdo waan waayey waa agab yaroo waxa wey fandhaalada lagu guran jiro halkaynu maanta inagu biife ka isticmaalno ayaa dadkii hore qalabka yare ka lumaya fandhaalada shuurada ku cunayaan iyo waxaas wax yar oo lagu ridan jiro guriga meel laga suri jiray baa jirta waxaana la odhan jiray sida saabkoo kale uu eekaa waxaa la odhan jiray gembis gembiskaasoo kale waan waayey sawirka jaantuska buugga la socda gacantayda ayaan ku sameeyey abxadda gacantaydaan ku sameeyey wax badan oo gacantayda ku talay markaan sawir ahaan ku waayey ayaa jirta wax badana sawir ahaan baan ku helay waxaan midiyaha ka helay waxaan gacantayda ku sameeyey iyo waxaan u galay safar oo aan baadiyayaasha kasoo sawiray intaba way iskugu jiraan baasha la ydhaahdo sariir soomaalida iyadana sidoo kale dhib badan baa iga marto waan waayey dadkeeni baadiyuna imka sariir soomaali ma samaystaan magaalana haba ku sheeginba waxaan waayey sariirtii cadiirkii oo samaysan soomaaligii oo shaxdeedii wadato oo saantii loodu saaran tahay taasina reer keliyaan kasoo helay markaan imise aan tagay tuulo een baadhay een raadiye markii dambe reer baa laygu sheegay oon baabuur qaatay waan tagay iyadiyo duladibigaba halkaasaan kasoo sawiray duladibigana maanta waxa yeelay dadka waxay ku qotaan beeraha waa cagacagaf dee duladibi inta badan lagu qoto oo lagu dhufanayaa ma jirto isagana aad buu u yaraaday marka wax badanoo sii dabargo ayaa jira haddaan laga gaadhin oo xataa ayaan wax lagu isticmaalin haddaan inta la sameeyo aan meel la dhigin oon la ururin oon la xusin faraheena kasii baxaya ayaa jira marka dhibkaasa iga gaadhay qoraalka buugga waxaa igaga darnaaday agab ururintii iyo isku waafajintii buugga iyo qoraalka waxyaabaha buuggaagan aad kaga hadlaysay dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida waxaa ka mida noocyada xoolaha ee ay dhaqan jireen soomaalidu ilaa haddana ay dhaqdaan bal markaad geela iyo lo-da iyo adhiga aad kala tilmaanto da-doodu intay kala gaari jireen amase cimriga ay ku kala dhalaan
kala gaaray lahaayeen waqtiga ay ku dhalayaan waqti kala gaar u ahaa dad badan oo de wax ku bartay oo ama baadiyaha jooga ama magaalaba jooga ama waaweyn way garanayaan laakiin awlaadeena yaryar inta badan ma yaqaanaan marka waa in looga faa'iideeya cimriga isagoo noocyada xoolaha la kala saarayo iyo sheeyadooda haddana in cimrigooga iyo intay sadka xoolaha ay ku dhalaan ay sidaan iyo waxyaalaha in loo kala saaro awlaada loo faahfaahiyo la bara waa wax aad iyo aad u muhiima marka waa run waan kaga hadlayay sadka xooluhu ku dhalaan baan kaga hadlayay oo maxaa la ydhahdaye aan lahaa waxay ku dhalaan loodu sagaal bilood oo aan u faahfaahinayey geel oo aan sheegay isagana saddex iyo toban bilood ayuu ku dhalaa adhigu wuxuu ku dhalaa shan bilood ayuu ku dhalaa marka sidaasaan ugu kala sheegay ilmihii siduu u barto intuu sadkan xoolaha uu sido intuu ku dhasho noocyadiisa kan geel baa laydhaa inuu faruuryaha dilaacsan yahay intuu qadi jiray uu biyaha ka qadi jiray adkaysi intuu u lahaa loodu intay jeeray intay biyaha ka qadi karto ay ka maqnaan karta iyo maxaa la dhahday ayaan ku faahfaahinayay marka waxa weeyaan in si dhiibliya oo hoosa loogu sharaxo awlaadda si ay u bartaan
intaas waxaynu kusoo gunaanadeena kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada bowrame ee gobolka awdal martina ay noogu ahaayeen hibo maxamed khayre oo ah qoraaga buugga dhaqansoor iyo aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi oo isagoo ah aqoon-yahan inta badan ka faallooda dhaqanka iyo hidaha soomaalida hal abuur suugaaneedna ah iyo hoodo khadar maxamed oo ka mid a dhallinyarada jecel inay bartaan sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida mowduuca aynu ka soo qaadanina wuxuu ahaa waxyaabaha laga qoro hidaha iyo dhaqanka iyo sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida oo uu ka mid yahay buuggan ay soo saartay hiibo maxamed khayre ee magaciisa la yidhaahdo dhaqansoor oo ka hadlaya waxyaabo fara badan waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada bowrama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka xasan diiriye faarax
waxaan kugu tilmaamaa cirko walaala ayidhi iyo waqadkiyo daruurteen iriisey waxaan kugu tilmaamaa cirko walaala ayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waa beryarooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay waa beryarooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay jacayl baay wadaw waaban macaaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay iriisey waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay waqtigii haweenkaay waayeel wax darahday warkaahayga guusan waqtigii haweenkaay waayeel wax darahday warkaahayga guusan jacayl baay wadaw taaban maaye anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo wadankoo barwaaqa caalamkuna walhanaye dhiisii waxaan kugu tilmaamaa wadankoo barwaaqa caalamkuna walhanaye waxyaha jidhkaaga inahay dhameeyo waxaad tahay habeen dhalaan waxyaha jidhkaaga inahay dhameeyo waxaad tahay habeen dhalaan jacayl baa i wadaw waaban maaye anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baa i wadao waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid a isugu iman doonna waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waxaan kugu tilmaamaa cirka walaalacayidhi iyo waqadkiyo daruurteen dhiisii waxaan kugu tilmaamaa cirka walaalacayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waa beri arooryay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay waa berarooryay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay jacayl baa i wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baa i wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay dhiisii waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay wafidii haweenkaay waayeel wax daraaday warkaahayga guusan wafidii haweenkaay waayeel wax daraaday warkaahayga guusan jacayl baa i wadaw aadan maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo